bsm illaahi الرxman الرaxim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala alimaamu الbkhariyu raximah اllah tacalى baabu ma baabu qowli الnabiyi slى اllah عlyh wslm falyadbax clى smi اllah baabu bayaani qowli الnabiyi slى اllah عlyh wslm nabiga qowlkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay falyadbax cala smi illaah ha gowraco ilaahay magaciisa korkiisa qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana can ilaswad bni qaysin can jundub bni sufyaan albajaliy qaala daxaynaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nabiga ayaan la udxiyaysanay adxaatan udxiyo daata yowmin maalin fa idaa unaasun dad waaba iyaga oo qad dabaxuu ay gowraceen daxaayaahum udxiyadooda qabla salaati salaada ka hor taan ciidda la tukanin falama insarafa markuu nebiga gadoomay ra'aahum nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa arkay annahum iyagu wuxuu arkay qad dabaxuu inay gowraceen qabla salaati salaada ka hor faqaala waxauu yidhi man dabaxa qofkii gowracay qabla salaati salaada ka hor falyadbax makaanaha ukhraa booskeeda mid kale ha gowraco waman kaana lam yadbax qofkaan gowricin oo salaada ka hor aan gowricin xataa sallaynaa ilaa aan ka tukannay falyadbax ha gowraco cala smi illaah ilaahay magaciisa korkiisa ha ku gowraco ayb marka xadiidka wuxuu u keenay imaamu albukhaari oo u deliishaday tasmiyada iyo bisinka in lagu wixii la qalaayo lagu qalo waqad istadalla bihi ibnu lmunayir cala ishtiraadi tasmiyati alcaamidi duuna annaasi isaga wuxuu u deliishaday marka tasmiyada ama bisinka qofka kas u yeela yacni qofka xusuusan inuu gowraco ou ku gowraco qofka ilowsan laakiin waa la yska dhaafa ayb meela kitaabul adaaxina way ku imaan doontaa ayb baabu maa anhara addama min alqasabi waalmarwati waalxadiidi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay anhara yacni shubo addama dhiigga wixii shubo oo yacni dhiigga daadiyo min alqasabi oo qasab ka ahaaday qasabkana shalay ayaan sheegnayo waa usha jeexeeda ayb marka la falliiro oo markaa af ay yeelato jeexeeda ayb waalmarwati marwadana waxaa weeyaan xajarun abyad waa dhagax cad waay wa qiila waxaa la yidhi dhagaxa marka laysku dhufto uu ka baxo dabka madagta iyo laga samaysto dhagaxaas marka sidaas ah ee af loo yeelay in wax lagu gowrici karo waalxadiidi iyo birta bir in wax lagu gowracan karo muhiimku waxay tahay dhiigga in laga daadiyo neefka laba shay baa la rabaa dhiiggiina in laga daadiyo xididadan ay jarmaan shayga labaadna waxay tahay inaan nafta lagu dhibin waxa haddii uu yahay waxaan af lahaynoo maanta dhan lagu kilkilaayo iyadana ma bannaana ayb qaala xadaanaa moxamed bnu abi bakrin ilmuqadamiyu qaala xadaanaa muctamirun can cubaydillaahi can naaficin annahu samica bna kacbi bni malikin yukhbiru bna cumar ibni cumar u sheegayo arka ana abaahu aabbihiis akhbarahu inuu u sheegay ana jaariyatan lahum gabar iyaga u sugnaatay oy dhaleen kaanat tarcaa khanaman ari ayay raacaysay fa absarat bishaatin neef ri'a bay aragtay min khanamihaa arigeeda ka mida mowtan geeri bay ku aragtay yacnii inuu dhibo rabo fa kasarat xajaran dhagax ayay jebisay oo af ayay u yeeshay fadabaxathaa way gowracday fa qaala liahlihi ehelkiisiibuu marka wuxuu ku yidhi kacab laa ta'kuluu ha cuninina xataa aatiya annabiya sala allahu calayhi wasalam ilaa aan nebiga uga imaado fa as'alahu aan su'aalo sababta su-aasha keenaysana waxay tahay dhagaxana waa dhici kartaa inuu su-aal ka weydiinaayo naagta waxa ay gowracdayna in shaki uga jiraa laga yaabaa ayb ow xataa ursila ilayhi ama ilaa aan nebiga u diro man yas'aluhu qof iisoo su'aalayo qof soo su'aalo faata anabiya sala allahu calayhi waaalih wasalama nebigu u yimid ow bacatha ilayhi ama waa u cid diray fa amara anabiyu qofbuu u dirsaday su-aasha u weydiiyo fa amara anabiyu sala allahu calayhi wasalama biakliha nebigu wuxuu amray inuu cuno qaala xadatanaa muusaa marka dhagixi in lagu qalan karo wax ayb waalmarwati xajarun abyad waa dhagax marwada xadiidkuna saasuu tusaa marka qaala xadatanaa muusa wa huwa muusa bnu ismaaciil atabudakiyu qaala xadatanaa juwayriyatu huwa bnu asmaa can naaficin can rajulin min bani salima akhbara cabdallaahi wuxuu u sheegay ana jaariyatan likacbi bni maalik tarcaa ganaman lahu ari ou lahaa ayay u raacaysay ninkan halkan lagu ibhaamiyeyna waxaa dhici karta inuu yahay ibnu kacbi bni maalik tarcaa ganaman lahu ari ou kacab lahaa bay raacaysay biljubayli buurta yarta ah alladii bisuuqi suuqa ah wa huwa bisalcin ayb isaguna markaa wuxuu ahaa salci salci waa buur kaloo madiine ku taal eedan fa usiibat shaatun ri ayaa la asiibay oo yacni jiratay oo geeri ku dhowaatay fa kasarat xajaran dhagax ayay jebisay fadabaxathaa bihi dhagaxi bay ku gowracday fadakaruu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalama nebigay u sheegeen fa amarahum biaklihaa wuxuu amray inay cunaan marka dhagax waa in wax lagu gowraci karo kow laba naag waxay gowracdayna isaga keeni doono waa inay bannaan tahay marka naagtu ama xayd ha qabto ama nifaas ha qabto umul ama dhiiggii caadada ha u joogo waxay doonta ha ahaato qaala xadatanaa cabdaanu qaala akhbaranii abii can shucbata can saciid bni masruuqin can cabaayata bni rifaacata can jaddihi annahu qaal awowgaasna marka waa raafic bnu khadiij wuxuu yidhi yaa rasuula allah laysa lanaa mudan midye ma haysanno faqaala waxau yidhi nabiga maa anhara dama wixii dhiigga qulquliyo oo dhiigga shubo wadukira smullaahi magaca allana lagu sheego fakul cun laysa adufra wasinna ila adufra ciddida maahane iyo wasinna iligga maahane ilig iyo ciddi ha isticmaalin leanna ciddida si kale looguma gowrici karo hadday qofka ciddidiisa tahay ilaa in la ceejiyo neefka maahane ceejintana lama ogola marka oo wuxuu noqonayaa walmunkhaniqatu neef la ceejiyayo kaleu noqonayaa ayb ciddidana yacni iligana wuxuu ku cileeyey nebiga waa laf marka dee lafaha xoolaha in wax lagu qashaa ma bannaano leanna imaamu nawowina shalayaan soo marnay leanna lafta jinniga muslimka ah ayaa cuno oo ilaahay ou hilib uga dhigaa sida axaadiidta tilmaantay marka in laga najaaseeyo oo dhiig laga dhexgeliyaa maaha ayb saasuu imaamu nawowi uu yidhi ama aldufru ciddida fa muda alxabasha xabashada mididooda waay ayb oo iyagaa wax ku dilo ayb oo caado iyagu ay leeyihiin waa xabashaduna waa qoom gaalo ah in lagu daydaa marka ma bannaana wa ama sinu iliga fa cadmun waa laf wa nadda waxaa diday baciirun rati neef geela ayaa diday oo yacni aad buu u diday fa xabasahu wuu xabisay marka waa celiyey xadiidkan marka waa mukhtasar neef geela ka orday oo ka diday waa soo qaban waayeen nin ayaa marka fallaar ama waran ku dhuftay markaasuu yacnii dhigay dhulka ayb marka xoolihii bahiimada ahaa ee awal gacanta inta laga soo qabta la gowracan jiray hadday didaan oo dabeecaddii ugaarta ay yeeshaan xukunkii ugaartaay qaadanayaan qaala inna lihadihi alibili geelan awaabida ayuu leeyahay kuwa dido ka awaabidi lwaxshi duurjoogta diditaankeeda oo kale famaa halabakum minhaa wixii idinka haalib noqdood soo qaban weysaan fasnacuu bihi haakadaa sidaan ku sameeya oo yacnii leeb ama wax ku dhufta ayb intaad bisinka u qabsataan famaa halabakum minha marka waxaa laga qaadanaya wixii la awoodi karo laabudda in la gowraco ayb waanan soo marnay yani axaadiidtan ayb baabu dabixati alamati waalmar'ati naagta addoonta dabiixadeeda waxa ay gowracdo iyo naagta waxa ay gowracdo xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay yani tarjamadan addoon gabar ah waxa ay gowracdo ma la cuni karaa naag aan addoon ahaynoo xor ah waxa ay gowracdo ma la cuni karaa sidaasuu tarjamo uga dhigtay macnaha ayb wuxuu ishaarayaa marka bacdi alculamaa ayaa waxaa laga soo guuriyey dabiixada naagaha waxay naaguhu gowracaan karaahe iyo waxbay ka muujiyeen ibraahimu nakaci ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi naagta iyo cunuga yarkaa iyo gowracooda laa ba'sa idaa ataaqa dabiixata wa xafida tasmiya wa huwa qowlu ljumhuur haddii uu cunuga yarka awood u leeyahay inuu gowrici si saxa u sameeyo naagtuna ay awood u leedahay laa ba'sa dhib male waana jumhuurku qowlka ay qabaan ayb qaala xadaanaa sadaqatu qaala akhbaranaa cabdatu huwa bnu sulaymaan can cubaydillaahi can naaficin can ibni kacbi bni malikin can abiihi ana imra'atan haweeney dabaxad waxay gowracday shaatan neef ari ah bixajarin dhagax ayay ku gowracday fasu'ila anabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigaa la su-aalay can dalika arrinkaa fa amara biaklihaa in la cuno ayuu amray nabiga sal l slam wa qaala alleysu xadahanaa naaficun anahu samica rajula min alansaari yukhbiru cabdallahi can innabiyi sala allahu calayhi wasalam ana jaariyatan likacbin gabadhaa marka waxay ahayd addoon ou kacbi bnu maalik ou lahaa marka naagna waa tahay addoonna waa tahay tarjamadii iyo xadiidka marka way ismudaabaqaynayaan nebigana wuxuu amray in la cuno waxa ay qaleen qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can naaficin can rajuli min alansaari can mucaadi bni sacdin aw sacdi bni mucaadin akhbarahu ana jaariyatan likacbi bni maalik addoon ou kacbi bni maalik lahaa kaanat tarcaa hanaman ari ayay raacaysa bisalcin buurta salci leedaha fa usiibat shaatun neef ari ah ayaa la asiibay oo jiraday fa adrakathaa way haleeshay marka fa usiibat shaatun minhaa ayaa la asiibay fa adrakathaa way haleeshay fadabaxathaa way gowracday bixajarin dhagax ayay ku gowracday fa su'ila anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa la su'aalay faqaala kuluuhaa nabiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi cuna xadiidkan marka fiqhi aad u badan baa laga qaadanana ibn xajar aaduu u sharxay wuxuu yidhi wafi lxadiidi tasdiiqu alajiiri alamiini fiima tumina calayhi xataa yadhara calayhi daliilu lkhiyaana xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ninka shaqaalaha ah ee la aaminay ee aaminka ah in la rumaysto wuxuu kuu sheego ilaa in lagu arko khiyaana maahane leann hadda gabadhan shaqaalay ahayd arigaasay raacaysay caawa markay soo hoysay waxay tiri neefaa maqnaaday markaasay sheegtay waxay tiri neefkan waa dhimashuu ku dhowaaday waa dhimo rabay waa gowracay waa laga aqbalay marka ayb taas marka waa mid wa fi lxadiidi tas marka qofka shaqaalaha ah haddii aan khiyaano lagu aqoonin wixii uu sheego in laga aamino ayb haddii laakiin khiyaano iyo daliilkeeda lagu arko de markaa la rumaysan maayo wa fiihi jawaazu tasarufi alamiini kalmuudaci bigayri idni almaaliki bilmaslaxati waxaa kaloo laga qaadanayaa ninka shaqaalaha ah ama ninkii wax lagu ammaanaystay inuu tasarufi karo mararka qaar hadday maslaxadu keenaysa neefkan waaba dhiman rabaaba firriq firriq waa rafana xarakadii ugu dambeysay iyo dhaqaaqii ugu dambeeyey buu mara intii uu ka bakti lahay uu ka khasaari lahay hilibkiisa inuu cuno soo ugama maslaxa roona marka tasaruf waa samay karaayo wixii neefkii intuu qalo ou gowraco hilibkiisa u geyn karaa war neefkii waa dhima rabay waa kan waa ka gaaray meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ninka yacni amiinka ahee shaqaalaha la aaminay haddana mararka qaar wou tasarufi karaa haddii tasarufkaas maslaxa ay keenayso matalan ninkii waxaad tidhi warniyow aniga alaabteyda meeshaan iigu ilaali meeshaan meel mucayana meeshibaa boob iyo waxaa ka dhacay qatar ninkii markaasuu maalkii ku tasarufay waxay keentay marka inuu qof deymiyo leanna maalkii ma hay karo waa laga qaadana mararka qaar wareemelow maalkan qaado ama yacnii waxaas ku qabso meeshaas igu sii haddaan marka yacnii manfaco gaar oo ribo looga cabsada haddaynan jirin oo la waayo waa in tasarufkaas uu ansaxayo ama badeecowba geliyo alaabti lacag caddaana ma lahay karo waa la dhacaa badeecadii laakiin ma la dhacaayo badeecow ku gaday lacagtii waa qaaday badeecadiibuu meel kale oo aamina intuu la tegay buu caddeeyey lacagtiina marka waa kuu haayaa ninkaas marka maxaa u tasaruftay maa la dhahayaa maya waa in tasarufkii uu samay karo wa fiihi jawaazu tasarufi alamiini kaalmuudaci bigayri idni almaaliki bilmaslaxati ayb wa fiihi ayb tarjamadana marka kitaabulwakaala iyo kusoo hormartuu leeyahay macnahaas oo kale ayb wa fiihi jawaazu akli maa dubixa bigayri idni maalikihi waxaa laga qaadanayaa yacni wixii la gowraco ninkii iska lahay oon idmin in la cuni karo hadda gabadhaan ninkii arigan iska lahaa isagoon idmin ayay qashay waana nebigan hala cunuu yidhi ayb walow dummina daabixu ayb wkhaalafa fi dalika taawuusun wacikrima kama sayaأtii fi awaakhiri kitaabi اdabaaix wa huwa qowlu isxaaqu ahli الظaahir wailayhi janaxa albuhaariyu ayb bukhaarina marka meelahaasu ku keenay wa fiihi jawaazu akli maa tadbaxuhu lmar'atu waxaa kaloo laga qaadanayaa naag waxay gowracda in la cuni karo sawaaءn kaanat xuratan aw amatan ama addoon hahaata ama xor kabiiratan aw sagiiratan muslimatan aw kitaabiyatan daahiran aw gayra daahirin liannahu sal ll ly salam amara biakli maa dabaxathu walam yastafsil naagtaasi waa gowracday nebiga ma dhihin marka caado maa u joogtay daahir may ahayd addoon may ahayd xor may ahayd waxba su-aala ma keenin nebiga sal ll ly salam waa gowracday halla cunuu yiri meeshaa marka maxaa laga qaadana qaacidadii imaamu shaafici oo tarkul istifsaalka wuxuu ka mid yahay yacni cumuumka min adawaati alcumuum ama min siyaqi alcumuum ayuu ka mid yahay maadaama nebigu uusan waxba su-aalanin qaala baabun laa yudakaa bisinni waalcadmi waaldufuri iliga iyo laf iyo ciddi lagu gowrici maayo qaala xadaanaa qamiisatu qaala xadaanaa sufyaan huwa sufyaan hada man waa thawri sabab iska dhahday mase waxaa ku ogtahay hay qamiisatu bnu cuqba haddii uu sufyaan ilaaqo waa sufyaanu thawri ayb qaala xadaanaa sufyaanu can abiihi waa saciid bnu masruuq aabihiis can cabaayata bni rifaacata can raafici bni khadiijin qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama kul yacni wuxuu ujeedaa maa anhara dama wixii dhiigga qubo ila sinna wadufura iliga iyo ciddida maahane ayb baabu dabiixati alacraabi wa naxwihim reer baadiyaha gowracooda iyo dadka la midka ayuu u baab yahay caddaynteedu reer baadiyaha wax ma gowrici karaan iyaga hadday gowracaan sida xukunkeedu muxuu noqonaa reer baadiyaha waxaa gaar loogu sheega waxay tahay badanaa diin ma yaqaanaan waxaa laga yaabaa axkaamta qaarkeed inaynan aqoon u yeelan inuu jaahil iska yihiin qaala xadaanaa maxamed bnu cubaydillaahi qaala xadaanaa usaamatu bnu xafsin ilmadaniyu can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata radia allaahu canha ana qowman qolo qaaluu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalama nebigay waxay ku yidhaahdeen inna qowman qolo ayaa ya'tuunanaa waxay noola imaanayaan oy noo keenayaan billaxmi hilib laa nadri aanan ogeyn adukira smullaahi calayhi magaca alle in lagu sheegay am laa iyo inaan lagu sheegin dad baa hilib noo keenaayo ceriin ah oo yacnii neef lasoo qalay ah ma ogin inay bisinka dheheen iyo inaynan dhihin markay qalayeen ayb fa qaala waxau yidhi nebiga sammuu calayhi idinka bisinka sheega antum idinku wakuluuhu cuna intaad bismi illaahi dhahdaan cuna markaas idinka qaalat wa kaanuu xadiitii cahdin bilkufri dad waxay ahaayeen gaalnimadoodu ay dhoweyd oo mar dhow gaalnimada ka soo baxay ayay dadkaasna ahaayeen taabacahu caliyun can idaraawardiyi wa taabacahu abuu khaalidin watufaawiy ayib xadiidkan marka waxaa laga faa'iideysanaa awalan horta mutaabacaadkan mutaabacaadkan uu keenay taabacahu abuu khaalid waطufaawi yacni can hishaam ibni curwa fii rafcihi labadan dambe xadiidka iyo hishaamba marfuucay ka dhigeen faamaa riwaayatu abi khaalid wa huwa sulaymaan bnu xayaan alaxmar faqad wasalaha canhu lmusanifu fi kitaabi atawxiid wa qaala caqibahu wa taabacahu moxamed bnu cabdiraxmaan wadaraawardiy wa usaamat bnu xafs wa amaa riwaayatu dufaawiy iyada faqad wasalaha canhu lmusanifu fi kitaabi albuyuuc maaligaa khilaafay markay meeshaan fiiriyeen wa khaalafahum maalikun imaam maalik waay farawaahu can hishaamin can abiihi mursalan marka maalik xadiidka mursalnimuu ku wariyey caaisha ma leh daara qutni waxau yidhi rawaahu cabduraxiim ibnu sulaymaan wa muxaadir ibnu lmuwaric waannadr ibnu shumayl wa aakharuuna can hishaamin mawsuulan wa rawaahu maalikun mursalan can hishaam wa waafaqa maalikan calaa irsaalihi alxamaadaani wabnu cuyayna waalqataan rag waaweyn waasmaalik iyo xamaad bnu zayd xamaad ibnu salama ibnu cuyayna yaxya alqataan ayaa shantoodaas can hishaamin mursalnimay ku keeneen wa huwa ashbahu bisawaab maadaama raggaa xufaadda xadiidka mursalnimo ay ku wariyeen rag kalena ay mawsuulnimo ku wariyeen kuwaana la siinaa yacni mursalnimadaa ashbah ah sidaasuu tilmaamay ayb laakiin bukhaari saniicuhu wax dhanba waa bukhaari muxuu keenay isaga marka mawsuulkuu keenay soo maaha riwaayadii riwaayada noo qoran fiiri ayb usaamat bnu xafsin almadaniy can hishaam bni curwata can abiihi can caaisha yaa riwaayadii yani mawsuulka aheeduu keenay tii mursalka ahayd ma uunan keenin halkaas marka ibnu xajar wuxuu leeyahay wayustafaadu min saniici albukhaariyi ana alxadiida ida اkhtulifa fii waslihi wa irsaalihi xukima lilwaasili bishardayni wuxuu leeyahay xadiidku haddii mursal haddii xadiidka laysku khilaafo fii waslihi iyo wa irsaalihi haddii labadaa laysku khilaafo waxaa xadiidka loo xukumaa waasilka laba shardi axadihimaa an yaziida cadadu man wasalahu calaa man arsalahu yacnii inta waslisay iyo inta irsaalisay inay inta waslisay badan yihiin walaaakhari kan kalena an yaxtafa biqariinatin tuqawi riwaayata almawsuula waa inay jirto qariino xoojinaysa riwaayada mawsuulada ah meeshaan marka wuxuu rabaa inuu yidhaha qariinaa la helay oo riwaayada mawsuulada xoojinaysa maxay tahay qariinada marka lianna curwata macruufun biriwaayati can caaisha mashhuurun bialahdi canha fafii dalika ishcaarun bixifdi man wasalahu can hishaamin duuna man arsalahu qariinada maxay tahay islaam caaishaba inuu ka weriyo mashhuurku yahay khalaas marka haddii curwo lagu yaqaano inta badanba inuu caaisha wax ka weriyo qariino waay tanna inuu ka werinayaa dhici karta marka sidii badnayd inay tahay markamasale marka muhim ah oo tacaarud alwasli walirsaal waxyaabaha u badan cilalka iyo ayay ka mid tahay wyukhadu min saniicihi ayضa anahu wain ishtarada fi saxiixi an yakuuna raawiihi min ahli اdabdi wاlitqaani anahu in kana fi raawi qusuuru can dalika wawaafaqahu calى riwaayati dalika alkhabari man huwa milhu in jabara dalika alqusuuru bidalika wasaxa alxadiisu calى shardihi qaacdo kaloo iyadana muhiima waa meeshaan wuxuu leeyahay bukhaari waxaa lagu yaqaanaa saxiixiisa hadda waxaa isdhihi kartaa oo muxuu uga tegaa riwaayadii maalik labadii xamaad ibnu cuyayna yaxya ibnu saciidin alqataan raggiisayba ahaayeene raggan kale daraawardi iyo haddaad fiiris waa laga xoog badan yahay muxuu marka yacni shardigiisa ay u noqdeen raggaas qusuurka uu ku jiro raggii jibaasha ahaayna looga uga tegay meeshan waxaa laga qaadanaa buu leeyay ninka qusuurka uu ku jiro haddii la mutaabaceeyo oo nin isagoo kalaa mid kaleo isagoo kalaa mid kaleo isagoo kale ah shardigii bukhaariyay soo gaarayaan marka raggaas ayb macnahaasuu marka mutaabacaadkan iyaga u keenay ayb xadiidkan marka wuxuu asal u yahay tasmiyada dabiixada in bisinka loo qabto inaynan waajib ahayn leanna dadkan reer baadiyaha ah lama oga inay bisin u qabtaan iyo in kale dhulka iska fariiso iska fariiso geedkan waajibaa waqaf waay moogtahay marka wuxuu leeyahay haddii marka ay tasmiyadu shardi tahay ee lama dhaheen idinka bismillaahi idiinaa kaafinaysa lama dhaheen waa imaamu shaafici waxyaabaha u daliishaday ay ka mid tahay wayustafaadu minhu ana kula maa yuujadu fii aswaaqi almuslimiin maxmuulun cala asixati waxaa laga qaadanaa wax kasto oo hilib ah oo suuqa muslimiinta yaallana inuu sax yahay yaa laga qaadanaa ayb wayustafaadu minhu ana kula maa yuujadu fii aswaaqi almuslimiina maxmuulun cala asixati qofku marka maahan inuu dhul gaala joogo kale inuu iska dhigan ayb intuu soo galo uu yihaa hilibkan xalaal miya suuqa bakaarahaad joogtaa hilibkan xalaal maxay tahay meesha yaa degan muslin maa degan mase gaalaa degan dabcan wixii bannaanka laga keeno waa la dhihi karaa hilibkii bannaanka laga keeno oo yacnii inta sajalaysan oo bannaan laga keeno waa la weydii karaa laakiin hilib meeshaan lagu qalay in la yidhaahdo muxuu yahay waxaan kii xalaalmaya mase maahan iyo waxaas wax jira maahan suuqyada marka muslimiinta waxa yaallo waxaa lagu xambaaraa cala asixa wakada maa dabaxahu acraabu lmuslimiin dadka iska jaahiliinto reer baadiyaha muslimiintana waxay gowracaanna waa la mid liana algaaliba anahum carafu tasmiya bisinku waa iska yaqaanaan sida gaalibka ah wa bihada alakhiiri jazama bnu cabdilbar faqaala fiihi ana maa dabaxahu lmuslimu yu'kalu wa yuxmalu cala anahu sama wixii nin muslima uu gowracay waa la cunaa waxaana lagu xambaaraa inuu bisin ku qalay ayb liana almuslima laa yudanu bihi fii kulli shayin ila alkhayr xataa yatabayana khilaafu dalika lianna muslimku khayraa laga maleeyaa shar lagama maleeya koox yar hadda iyagu dad yaroo intay guri isku soo xireen annaga keliya muslim a dhahaan dhul gaalaan ku noolnahayna iska dhaadhiciyo wax aan soconaynin iyaga laftirkooda markay ayaan wadaan waa iska dhaafaan markay ayaan wadaan baa ka soo baxayan waa un laga soo baxaa waa laga soo baxaa wixii galaayaan markay wadaanay kasoo tegayaan lianna wax caqliga saliimka iyo sharci iyo fitro waafaqsan maahan muslimka la gaalaysiinayo ayb wa cakasa hada alkhaaabiyu faqaala fiihi daliilu cala ana tasmiyata gayru sharطi cala aldabiixati liannaha low kaanat sharطan lam tustabax aldabiixatu biاlamri almashkuuki fiihi atii hadaaye aan sheegayn ayb baabu dabaaixi ahli lkitaabi wa shuxuumihaa ahlu kitaabka dabaaixdooda waxyaabaha ay gowracaan iyo shuxuumtooda hilbahooda ee baruurtooda min ahli lxarbi iyo wagayrihim kuwa ahlu xarbiga ah iyo keyrkoodba tarjamadan wuxuu rabaa imaamu lbukhaari inuu yidhaha ahlu kitaabka waxa ay qalaan waa la cuni karaa ama xarbi ha noqdo ama dimi ha ahaado wa shuxuumihaana muxuu u keenay shuxuumta ayaga waa laga xarimay yahuudo kale baruurta waa laga xarimay wacala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufurin wa min albaqari waalghanami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ila maa xamalat duhuuruha aw alxawaaya aw makhtalata bicadm shuxuumta iyo baruurta maadaama yahuudda laga xarimay neefka ay marka qalaan ama baruurta ay yacnii keenaan xoole ay qaleen ka keenaan haddii la qaato dhib male qof muslimka xaaraanka ma aha baruurtiisa iyo gowriciisu waa isku mid saas wara marka shuxuumta wax u keenay macnahaas ayaa ku jira khilaaf baana ku jira dabcan imaam maalik iyo imaam axmed iyo ayaa qabaan wixii iyaga laga xarimay annaga xalaal nooma ah marka shuxuuntuna waxaasay ka mid tahay leeyihi wa qowlihi tacaalaa uxilla lakum aayibaatu alyowma uxilla lakum aayibaat maanta waxaa la idiin xalaaleeyey waxyaabaha dayibaadka wa qaala azuhriyu laa ba'sa dhib male bidabiixati nasaara alcarab carabtii nasaarowday dabiixadooda dhib ma leh wa in samictahu haddii aad maqasho yusammii ligayri illaahi isagoo ilaahay gayrkiis magacaabayo falaa ta'kul ha cunin wa in lam tasmachu haddaadan maqlinna faqad axallahu allaahu laka alla waa kuu xalaaleeyey wa calima kufrahum ilaahayna waa ogaa gaalnimadooda oo nimankaa yacni ahlu kitaabku inay gaala yihiin allaba waa ogaay isagoo ogow idiin xalaaleeyey waamacnaa meeshaas marka wain sammeeshaan yani uu leeyahay wain samictahu yusammii ligayri illaah ayaa imaamu shaafici wuxuu leeyahay in kaana lahum dibxun yusammuuna calayhi gayra smi illaahi mithlu smi almasiixi lam yaxilla hadday ciise magaciisa ku gowracayaan xalaal ma ah lanna ciise addoon ilaahay waay ilaahay booskiisa ma istaagi karo mana geli karo dabiicadana bisinaa la rabaa in lagu gowraco iyo alle magaciisa laakiin wuxuu yidhi wain dakara almasiixa masiixibuu sheegay calaa macna asalaati calayhi inuu ku salliya ahaan oo maalan ciise wou sheegay laakin waa ku sallina ama ciisew sheegay waa u duceynaaba ciise dabiicadii buu gowracaya nabi ciisena waa u duceeyey kaas ducada dhib ma leh lam yaxrum ma xaaraam noqonayso oo dabiixada shaafici wuxuu leeyahay marka la gowracayo bismi illaahi allaahu akbar allaahuma salli calaa muxamed in la yidhaahdo yacni meelaha nebiga loogu salliyo waxaa ka mid a la yidhaahdaa cinda dabxi gowraca agteeda ayb salligu waa cibaada isaga hadda maahan salligu maahan yacni shirki ma noqonayo salli sooma fahmin allahuma salli calaa muxamed allah la baryaayo waa salligii oo nebigii oo alla loo baryaayo inuu ammaano way marka calaa wajhi salaati calayhi hadday tahay dhib ma leh haddii laakiin ay tahay calaa wajhi alisticaanati ama calaa wajhi alcibaada markaas ma la cuni karo imaamu shaafici sidaasu yiri xaliimi isaga wuxuu leeyahy baxdibuuba keenay ahlu kitaabku waxay u gowracaan ilaahay buu leeyahay wahiya wahum fii asli diinihim laa yaqsiduuna bicibaadatihim ila allah waxyaabahaasuu sheegay wayudkaru can caliyin naxwuhu ayaa laga sheegay calina wa qaala alxasanu wa ibraahiimu laa ba'sa bidabiixati alaqlaf laa ba'sa dhib male buu yidhi bidabiixati alaqlafi ninka buurye qabka ah ee yacni beejada ku taallo inuu gowraca ou sameeyo dhib ma laha alaqlaf waa ninka aan la gudin wey xagee lagala soo baxaa marka nasaaradu isma gudaan kirishtaanka haddana waxay gowracaan inay xalaal yihiinaa la sheegay taasaaba ku filanba wa qaala bnu cabbaas dacaamuhum dabaa'ixuhum wa dacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa dacaamu aladiina uutuu lkitaaba dacaamkaas maxaa laga wadaa dabaa'ixda waayo ayb dad baa hadda waxay isku kallifaan nasaaradan hadda joogto yacni ciisa ibnullaahi ay dhahayaan yacni ma ahan yacni nasaaro dhaba nasaare hadduu beri hore joogay iyo hadduu hadda joogaba waa un isku caqiidan kuwii horena ciisa ibnullaahi bay dhahayeen kuwanna waa dhahaan qur-aanka sooma dhahin laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam iyo inay yacni wa qaalat alyahuudu cusayrun ibnullah wa qaalat annasaara almasiixu ibnullah iyagoo saa dhahaya haddana dabaa'ixdooda la xalaaleeyey marka waxaas waxa ma dhibayso laakiin ninkii isaga yidhaahdo aniga diintii nasaarada waa ka baxay wax diinana ma rumaysni hadduu dhaho qolooyinkan marka etist kuwaan la yidhaha etiistiga waa u badan yihiinba hadda kuwaan reer galbeedku nasaaro qaarku in badanoo kamida ma nihine waa ka baxnay maxaa tahay diin ma aaminsani ilaahay waa aaminsana laakiin diin ma rumaysni ee kaasoo kale marka ma la cuni karaa gowriciisa maya nasaaaranimadooda wuu ka baxay laakiin haddii la yidhaha shucuubtaas maxay yihiin waa nasaaro un shucuubtaas nasaaro ninkii la ogaado xukunkiisaa gaar noqonayo ayb qala xadaana abulwaliid qala xadaana shucbaة can xumayd bni hilaali can cabdillahi bni mugafal radia allahu canhu qaal kunaa muxaasiriina waxaan ahayn kuwo hareereeyey qasra khaybar khaybar qasrigeedii faramaa insaanu qof ayaa wuxuu soo tuuray bijiraabin jiraab fiihi shaxmun yani dembiil ay ka buuxdo baruur jifi iyo baruur ay ka buuxaan ayuu soo tuuray fa nasowtu waa ku booday liaakhudahu si aan usoo qaato faltafattu waan dhinacan fiiriyey faida anabiyu sala allahu alayh waali wasalam waaba nebiga fastaxyaytu minhu waa ka xishooday yani ninbaa wuxuu soo tuuray jiraab baruur ay ka buuxday iyo caddiin markaasaan qaba is iri inaan qabsado dhinacaan fiiriye rasuulkaan arkay waa iska dhaafay waa ka xishooday yani waxuu uga xishoona waxay tahay yanii rasuulka sida aan yani baashaan ugu ordaayo iyo yacni damacayga iyo yaan xoogaa kala xishooday uu leeyahay maanad xaaraan ma aha ayb bukhaari laftirkiisa shuxuumta ayuu u keenay meeshaan ayb wuxuu yidhi wa fiihi xujatun calaa man manaca maa xurima calayhim kashuxuum لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب يهودي هاين دقالنا لقول جرى أهل حرب نواه هاين شحوم نواسات طورين انت ترجمة كوكيني وكجران حديث باب ما ندى من البهائم فهو بمنزلة الوحش baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay nadda dido min albahaa'imi xoolaha xaal uu ka mid yahay fa huwa isagu bimansilati alwaxshi duurjoog iyo ugaar oo kale wa wa ajaazahu ibnu mascuud ibnu mascuud waa oggolaaday oo waa banneeyey ayib oo ibnu mascuud saydulqaws ayuu noogu soo hormaray wa qaala ibnu cabbaas maa acjazaka min albahaa'imi wixii adiga ku cajsi geliyo oo xoolaha ka mid a mimaa fii yadayka labadaada gacmood waxa ku jirana ah fa huwa kasaydi ugaar oo kalea yacnii xoolaha gacantiinna ku jiro hadday didaan oo ay idin cajsi geliyaan oo aad yacnii qali weysaan fa huwa kasaydi ugaar oo kale wa ugaarta meesha uga dhufataba waa meesheeda wa fii baciirin rati taraddaa yacnii ceel ama meel yani taradaa fii bi'rin ceel ku dhacay min xaysu meel qadarta calayhi aada awoodaysid fadakihi gowrac ratigi maalan god iyo meelow kaaga dhacay ama ceel laakiin waa awoodaa inaad gowracato gowrac markaas haddaa awoodaysid yani waxuu ku diidaya adoo awoodaya adiga oo awoodayo haddaadan gowricin oo aad ugaaroo kale ka dhigato xalaal ma ah laakiin markaad awoodi weyso ugaaroo kale wa wara'aa dalika caliyun wabnu cumara wa caaishatu sidaasay arkeen qaala xadaanaa camru bnu caliyin wa huwa abuu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadaanaa sufyaanu huwa athawriyu qaala xadaanaa abi can cabaayata bni rifaacata bni khadiijin can raafic bni khadiij waa cabaayata bni rifaacata bni raafic bni khadiij qaala qultu yaa rasuula allah innaa laaqu lcaduwi hadan innaa anagu laaqu lcaduwi cadowga kuwa la kulmayaanaha hadan berri walaysat macanaa mudan midiyana ma haysanno faqaala waxau yidhi icjal dadeji ow amase arin arrintan marka hadal badan ayaa marka shaarix war badan ayuu ibnu xajar ka keenay wuxuu yidhi qaala alkhaaabiyu haadaa xarfun arrintan wuxuu yidhi waa xaraf daalama istahbadtu fiihi ruwaah waxaa badanaa buu yidhi inta aan ruwaadda ka hubsaday buu yidhi dabdigeeda wa sa'altu canhu ahla allugati dadka ahluluqadana intaan su'aalay badanaa falam ajid cindahum maa yaqdacu bisixatihi waa waayey buu yidhi wax sixadiisa goynayo waqad dalabtu lahu makhrajan makhraj baan u goobay fadakara awjuhan marka awjuh buu sheegay mid waxay tahay an yakuuna cala ariwaayati bikasri raa'i min araana alqawmu idaa halakat mawaashiihim marka arin waxay ka dhigan tahay marka yani gowrac unbay tahay yani gowrac markaas fayakuunu lmacnaa ahlikhaa dabxan war baashaan yani halaag oo waxaad ku halaagtaa gowrac arin marka macnaha saas inay tahay haaniiha an yakuuna cala ariwaayati bisukuuni raa biwasni acdi acdi marka say noqona marka arni saasaa loo akrina marka arni inay tahay biwasni acdi yacni undur wa andir wantadir sug in laga wada sug qaala allahu tacaala unduruunaa naqtabis min nuurikum ay andiruunaa noo korta ayb taas marka waa sug degdegina sug waa marka aw huwa bidami alhamzati bimacnaa adimi alxaza ad ugooy waay ayb arun aw huwa bidami lhamzati ayb oo hamzada in la godo ayb bimacnaa adimi alxaza min qowlika ranowtu idaa adamta anadara ila ashayi wa araada adimi anadara ilayhi wa raacihi bibasarika aad u feeri iska feeri tartiib ha ku degdegina iska feeri saa marka inay tahay adu macaani noocaasoo tiro badanuu sheegay ibnu badaala haddana ka daba yimid war kaloo isaguna sheegay shaarixa marka ibnu xajar wuu sheegay idinka akhriya mundiri buu haddana wax ka keenay ayb kelmaddaa marka adu kuwaan marka khataabi sheegayn isaga wadna faqaala waxau yidhi icjal deg deg ow arin amase gowrac halaag yacni ku gowrac ayb maa anhara dama wadukira smullaahi fakul laysa sinna wadufura wasauxadisuka ama sinu facadmun waama dufuru famuda alxabashati wa asabnaa nahba ibilin waganamin geel iyo marka waxaan helnay iyo ari haniime ah fanadda minha baciirun ayaa fakaday oo diday faramaahu rajulun bisahmin ayuu ku tuuray faxabasahu faqaala rasuulu llahi sal ly salam ina lihadihi libili awaabida kaawaabidi alwaxshi faida galabakum minha shayun fafcaluu bihi haakada alxamdulilah xadiidka marka wuu na soo maray marar badan ibnulmundir wuxuu soo guuriyey jumhuurka uu ka soo guuriyey maalik iyo leyth baana ku khilaafay ayb saciid ibnulmusayib iyo rabiicana uu ka soo guuriyey faqaaluu laa yaxilu aklu linsiyi idaa tawaxasha ila bitadkiyatihi fii xalqihi ow labbatihi wa xujat ljumhuuri xadiidu raafic jumhuur waxay qabaan iyaga geela yacni xooluhu hadday didaan in ugaar oo kale ay laxow noqonayo a'immadana de leyth iyo maalik iyo saciid ibnulmusayab iyo rabiicana waxay qabaan ilaa wa ilaa in la gowraco xadiidka marka jumhuurta u xoojinaya baabu naxri waadabxi naxrigu waa dhuundhow dabxiguna waa gowrac ama qalitaan dabxigu marka waa halkaas naxriguna waa meeshaas godka ah rubadda marka naxriga geelaa loo isticmaalaa arigana dabxi baa loo isticmaalaa lo-dana xadiidku fa naxarnaa baqaran waa soo marnay qur-aankuna dabxi buu ku sheegay ayb fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun soo ma in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara lo-da marka qur-aankana dabxi buu u sheegay sunnadana naxri bay u sheegtay iyadana ayb marka laakiin kii la dabxinayo haddii la naxriyo dhib male kii la naxrinayo haddii la dabxiyo laa ba'sa wa qaala bnu jurayj can cataa'in laa dabxa walaa manxara gowrac ma jiro walaa manxara dhuundhow ma jiro ilaa fi lmadbaxi waalmanxari meesha laga gowraco maahane iyo meesha laga dhuundhabo maaha ayb qultu ayajzii maa yudbaxu an anxarahu ayajzii ma gudayaa maa yudbaxu waxa la gowraco an anxarahu inaan dhuundhabo arigiioo kale inaan rubadda ka dhuundhabo qaala nacam buu yidhi haa dakara allaahu dabxa albaqarati ayuu sheegay fain dabaxta shay-an yunxaru jaaza shay la dhuundhabo haddaad gowracdo waa bannaan tahay wanaxru axabu ilaya laakiin naxriga aniga la ii jacayl badan yahay wadabxu dabxi maxaa la dhahaa qadcu lwdaaji meesha yacni dhiiggu ou maro oo la gooyo guriga iyo neeftu meeshay maraan in kow la siiyo albowlayaalka qultu fa yukhallifu lwdaaja xataa yaqdaca annikhaaca fa yukhallifu madhaafayaa alwdaaja halbowlayaalkaas iyo xididadan madhaafayaa xataa yaqdaca ilaa uu gooyo annikhaaca yacnii meesha ugu dambayso qoorta manaa u ka rabaa inuu yidhaahdo ma waxaa ku filan keliya in neefkii marka la gowracaayo meesha hungurigu maro ama neeftu ay marto keliya in la gooyo xididadaas dhiig uu ka baxo mase waxaa shardi ah ilaa iyo qoorta in la gooyo oo neefkii dhan yacni isaga dhan halkaas laga dhigo madaxiisa saasuu rabaa inuu yidhaahdo qaala laa iqaalu u malayn maayo yiri saas inuu yeelayo yacni marka hore in intaa laga gooyo tartiib layska sugo markii uu naf baxo kadib madaxa layska jebiyo hadana aan la sii wareerinin ayb shaafici marka meeshaas hunguri marka ama yacni neeft neef mareenka buu qabaa in la gooyo bis labadan yani xidid halkan ka imaanayo in la gaaro waa iska sunno faakbaranii naaficun ana bna cumara nahaa can innakci ayuu reebay in neefkii surka dhan laga gooyo oo sanan la jebiyo yaquulu yaqdacu waa goynayaa maa duuna alcadmi lafta intii ka hoosayso inta ka sokayso u gooynayaa uma yadacu xataa tamuuta waa iska daynayaa marka ilaa ay ka dhimato markaasuu jaraa marka madaxa dhan waid qaala muusa liqowmihi ina allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara ilaa fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun wa qaala saciidu can ibni cabbaasin aldakaatu fi alxalqi wallabbati ibn cabaas wuxuu leeya aldakaatu gowraca fi lxalqi dhuunta waay iyo wallabbati rubadda labadaas meela wax laga gowraca wa qaala bnu cumar wabnu cabbaas wa anasun idaa qataca alra'sa falaa ba'sa madaxa dhan hadduu gooyo falaa ba'sa dhib male yani intii la rabayna waa gooyo waxnaa kusii daray leh dhib ma keenaysa marka gowracu dhib uma keenayo ayb waa kan shaafici wuxuu le waqaala shaaficiyu annakcu an tudbaxa ashaatu uma yuksara qafaaha in la gowraco kadibna luqunta laga jebiyo min mawdici almadbaxi laga bilaabo aw tudrabu liyucajala qadcu xarakatiha si dhaqdhaqaaq iyo waxaas looga joojiyaba labadana waa meesha naaguhu matalan marka ay xiranayaan silsiladda meeshay ku xiraan marka waa meeshaas rubadda godka ayb qaala xadaanaa khalaad bnu yaxya qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa hishaam bnu curwa qaala akhbaranii faatimatu bintu lmundir imra'atii faatima bint lmundir ibni zubayr ibn alcawaam isagana hishaamu bnu curwata bni zubayr marka hishaamu bnu curwata bni zubayr faatimata bint lmundir ibni zubayr in adeertiisu ah can asmaaa binti abi bakrin radia allahu canhuma qaalat naxarnaa calaa cahdi nabiyi sala allahu alayh waali wasalama farasan farasan gowracnay faakalnaahu waa cunnay qaala xadaanaa isxaaqu qa anahu samica cabdata can hishaamin can faatimata can asma qaalat dabaxnaa markii hore naxarnaa buu yidhi haddana dabaxnaa buu yidhi calaa cahdi rasuuli illahi sal ly salam farasan wanaxnu bilmadiinati inagoo madiino joogno faakalnaahu waa cunnay qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa jariirun can hishaamin can faatimata binti lmundir ana asmaaa binti abi bakrin ana asmaaa binta abi bakrin qaalat naxarnaa calaa cahdi rasuuli illahi sal ly salam farasan faakalnaahu waa cuna taabacahu wakiicun wabnu cuyaynata can hishaamin fi naxri marka qaarna naxri bay uga wariyeen qaarna dabxi ikhtilaafkaas marka wuu ishaaray wahada alikhtilaafu kuluhu calaa hishaamin wa fiihi ishcaaru biannahu kaana taaratan yarwiihi bilafdi dabaxna wa taaratan bilafdi naxarna wa huwa masiiru minhu ila istiwaai lafdayni fi lmacnaa labada lafdin ay isku macno yihiin baabu maa yukrahu min almuhlati walmasbuurati walmujathamati baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay yukrahu la nacaayo min almuhlati xoolaha in la googooyo oo xubnaheeda ad baqayn laga goosgoosto si xun loo loo yacnii dilo waalmasbuurati in iyadoo nool inta la xiro lagu kabdhowdo ama yacni inta la xiro saas lagu dilo ayb waalmujathamati ayb iyo midda la iyadana waa la macno midda la xiro si loogu kabdhowdo ayb masbuurada iyada marka waa iyadoo nool in la yska xiro mujathamadana in inta la xiro si loogu kabdhowdo qala xadaثna abu اlwaliid qala xadaثna shucbaة can hishaam bni zaydi qaala dakltu maca anasi calى اlxakam bni ayuub ayaan u galay anuu anas la socdo fara'aa khilmaanan wiilal buu arkay ow fityaanan ama dhallinyaro nasabuu dajaajatan digaag ayay meel ku xireen ku taageen yarmuunahaa xaalay ku shiish baranayaan wax ku ganayaan faqaala anasun anas waxauu yidhi naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam an tusbara albahaa'im nebigu wuxuu reebay in xayawaanka la xiro oo lagu kabdhowdo ayb qaala xadaana axmed bnu yacquub wahuwa almascuudiyu hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu qaala akhbarana isxaaq bnu saciid bni camrin wahuwa asaciidiyu alkuufiyu hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslimu wa abu daawuuda wabnu maajah can abiihi abihi saciid bnu camr bni saciid bni alcaas alumawi hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim abu daawuud wannasaa'iy wabnu maajah anahu samicahu yuxadisu can ibni cumara radia allahu canhuma anahu dakla calaa yaxya bni saciid yaxya bni saciidkan waxau la dhashay camru bnu saciid ninkii aan soo marayno ciidanka diraaye isagoo ciidanka kala diraayo abuu shurayx saxaabigii uu ku yidhi war amiirow ii idin kelmad aan ku dheh oo xaramka iyo uga sheekeynayo xurmadiisa ten kusoo marnay yaa xusuusan yah meel ka horreysaan kusoo marnay kitaabu lcilmi aan kusoo marnay kitaabu lcilmi aan kusoo marnay anahu dakla calaa yaxya bni saciidin iyo wagulaamu min bani yaxya soo maray yaxya bni ayuu usoo galay wagulaamun inan yarna oo min bani yaxyaa ah ilmihiisa raabitun dajaajatan ou xiray yarmiiha uu ganaayo ku tuurtuuraayo famashaa ilayha ibnu cumar ibnu cumara usoo socday xataa xallahaa ilaa uu furay ibnu cumar intuu soo socday buu digaagadii furay meeshii ka furay uma aqbala biha wa bilghulaami macahu marka uma aqbala biha wuu la soo jeestay wa bilghulaamina waa la soo jeestay cunugii yaraa macahu maciisa faqaala waxa uu yidhi usjuruu ghulaamakum usjuruu war canaanta ghulaamakum wiilkiinaan canaanta oo waxaad ka canaanataan can an yasbira inuu xiro oo uu ku kabdhowdo haada tayra shimbirkan asalku haada daa'ir inuu dhahay lanna waa mufrad waa mufrad daa'ir marka waa ismu jinsi waa jamac marka shimbir maxaa la dhahaa daa'ir waay marka saas ahayd laakiin waa iska bannaan tahay can an yasbira hada atayra lilqatli inuu u xiro fainii samictu nabiya sal l salama nahaa an tusbara bahiimatun aw gayruhaa lilqatli nebigu wuxuu reebay in la xiro xoolo ama wax kale oo aan xoolo ahayn lilqatli dil dartiis loo xiro in la dilo qala xadaana abu nucmaan qala xadaana abu cawaanata can abi bishrin can saciid bni jubayrin qaala kuntu cinda bni cumar famaruu bifityatin ayay soo mareen ow binafarin nasabuu dajaajatan yarmuunahaa falamaa ra'aw ibna cumar markay arkeen tafaraquu canhaa waa ka kala carareen baashii ay ku ciyaarayeen waa ka kala tageen wa qaala ibnu cumar man facala haada ibnu cumar wuxuu yidhi yaa sameeyey waxaan ina nabiya sal l salam lacana man facala haada nebigu waa lacnaday qofkii sidaanoo kale yeelo taabacahu sulaymaanu can shucbata qaala xadaana alminhaal can saciidi can ibni cumar lacana anabiyu sal l salam man mahala bilxayawaan marka hadda xayawaanka waxaa laga qaadanayaa in la dhowro oo aan xayawaanka la dhibin ayb sakhaawi ayaa wuxuu jamciyey jus wuxuu qoray oo uga hadlaya axaadiidta wuxuu ku jamciyey xayawaanaadka in loo naxariisto tilmaamaysa iyo qofka xayawaanaadka xaasid ku noqdo qabiid ku noqdo oo ama dilo ama laayo ama ku tababarto hadda yacni qofku inuu iska xiro ee uu yacni shiish isaga bartaasna waa faajofaajoona xayawaankanna naf baa ka karkarinayso ayb cadaabka ku dhacayo iyo axaadiidta ku soo aroortay buu soo qaatay وqاl cadiy عn sacيidi عn iبni cabاasi عn النabiي slى الlه عlyh وsلم qاla xadثna xajاaج بن minhاl qاl xadثna شhucbة qاl أخbarnii cadiy بن hاabiti qاla samictu cabdاللh بn yزيid عn النabiي sl اه sلم أnhu nahى عn الnuhbى wاlmثlة boobka bililiqada iyo dadka oo si xun loo dilo la jarjaro ama la googooyo xayawaan ama dad waa reebay nabig sal l slam ibnu xajar wuxuu yihi wa fii hadihi alaxaadiidi taxriimu tacdiibi alxayawaani alaadamiyi wagayrihi bani aadamka xayawaanka aadamiga ah iyo xayawaanka kaleba in la cadaabo xaaraantinimadeeda wa fi lxadiidi alawali quwatu anas xadiidka koowaad waxaan uuna tusayaa anas kartidiisa cala alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar sida ugu karti badnaa maca macrifatihi bishiddati alamiiri almadkuur isagoo og weliba ninkaasi shiddadiisa iyo adeygiisa laakin kaana alkhaliifatu cabdulmalik ibnu marwaan naha alxajaaja can iltacarudi lahu bacda an kaana sadara min alxajaaji fii xaqihi khushuuna xoogaa xajaaj anas buu ku adadkaaday marka anas wau kaga dacwooday cabdulmalik ibnu marwaan uu kaga dacwooday wuxuu amray marka oo xajaaj la amray inuu yacni ka haro anas inuu yani khushuuno iyo qallafsanaa waxaas ugala soo banbaxo fashakaahu licabdilmalik faaklada lilxajaaji wa amarahu biikraamihi ninkaas karaamee maamuus buu yiri baabu laxmi dajaaji digaagga hilibkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay yani hilib digaag qala xadaana yaxya qala xadaana wakiicu can sufyaan can ayuba can abi qilaabata can zahdamin aljarmiy can abi muusa yacni alashcariya radia allahu canhu qaal ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaan arkay buu yidhi yakulu dajaajan isagoo digaag cunaayo marka mar haddii nebigu uu digaagga cunay digaag waa la cuni karaa marka dadka qaar baa waxay dhahayaan soomaalida digaag annaga ma cunno shimbiraa nala dhalatay iyo masaa nala dhashay iyo khuraafaad badanay daldalayan waa mushkilo qaala xadaana abuu macmarin qaala xadaana cabdulwaarid qaala xadaana ayuub bnu abi tamiima wa huwa sakhtiyaaniy can ilqaasim can zahdam qaala kunaa cinda abi muusa alashcariyi wa kaana baynana wa baynahu annaga isaga waxaa noo dhexeeya hada alxayi qoladan min jarmin ah ikhaa'un walaaltinimo ayaa noo dhexaysa fa utiya biطacaamin fiihi laxmu dajaaj abuu muusa waxaa loo keenay cunto ay ku jirto hilib digaag wa fi lqowmi rajulun jaalisun axmaru qoomkiina marka waxaa fadhiyey nin cad yani carabta qofka cad guduuday iska dhahayaan falam yadnuu min طacaamihi cuntadiisa uma soo dhowaanin qaala dnuu war soo dhowow buu yidhi kaale faqad ra'aytu rasuula allahi sal l salam yaakulu minhu nebiga oo cunayaan arkaye qaala inii ra'aytuhu akala shayan faqadirtuhu ninkii wuxuu yidhi anu waxaan arkay digaagga oo wax cunaayo markaasaan qurunsaday malaa iyadoo xaar iyo wax cunayso arkay markaas maalinkaas wixii ka dambey waa dhibsaday faxalaftu anlaa aakulahu waan dhaartay inaanan cunin mar dambe faqaala ibnuu ukhbirka warkaal soo dhowaa waan kuu sheegay ow uxadidka inii ataytu nabiya sal l salama nebigan u imid fii nafarin min alashcariyiin anoo dad ashcariyiinta qoladeydaas qabiiladeyda ka mida la jiro fa waafaqtuhu wa huwa qadbaan waxaan soo haleelay nebigoo caraysan wa huwa yaqsimu nacaman isagoo xoolo qaybinayo min nacami sadaqati xoolihii sakada fastaxmalnaahu rasuul allow rati aan gaadiid ka dhiganna nasi ayaan warsannay fa xalafa an laa yaxmilanaa waa dhaartay marka inuunan gaadiidna siinin oona xambaarin qaala maa cindii maa axmilukum calayhi waxaan idinku qaada ma hayo uma utiya rasuulu llahi sal ly salam nebiga waxaa loo keenay binahbin min alibil haniimo oo geel abaa loo keenay faqaala ayna alashcariyuun aawe buu yidhi nimankii ayna alashcariyuun qaala faacطaanaa khamsa dawdin wuxuuna siiyey shan neef gura duraa yacnii kuruskoodu ou cad yahay yani kurus cad aduraa waa kuruska meesha ugu korayso geela falabithnaa hayra baciidin waxyar baan nagaanay falabithnaa waan nagaanay hayra baciidin meelan dheerayn waxaan dheerayn faqultu liasxaabii baa waxaan ku yidhi nasiya rasuulu llahi sal l slam yamiinahu nebiga dhaartiisii waa hilmaamay fawallaahi baan ku dhaartay lain tagafalnaa rasuula allahi sal l salama yamiinahu haddaan nebiga dhaartiisa ilowsiinay aan ilowsiinno laa nuflixu abadan weligeen ma liibaanayno farajacnaa ila nabiy sal l slam aan u laabannay faqulnaa yaa rasuula allah ina istaxmalnaaka waa ka gaadiid dalabnay faxalafta waad dhaaratay allaa taxmilanaa inaadanna qaadin fadanannaa waxaan malaynay annaka nasiita yamiinaka dhaartaada inaad ilowday faqaala ina allaha huwa xamalakum allah idin qaaday inii wallaahi in shaa allahu laa axlifu ma dhaaranaayo calaa yamiinin dhaar korkeeda faaraa gayrahaa khayran minhaa dhaartaas keyrkeed wax inay ka fiican tahayna aan arkayo ilaa ataytu aladii huwa khayr kii khayr ka badnaa baan la imaanayaa wataxalaltuhaa dhaartaasna waa ka xalaaloobayaayo waa ka kafaaro gudanaa dhaarta maalushaahidka marka digaagaas buu u jeeday ayb ayb meeshaas marka waxuu leeyay wa fi lxadiidi dukuulu lmari calaa sadiiqihi fii xaali aklihi xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka in loo soo geli karo soo wax cunaayo wastidnaa'i saaxibi acaami daakhila qofka soo gala asaguna inuu yidhaahdo ninka cuntada cunaay soo dhowoow wa cardihi aacaama calayhi inuu bandhigo cuntadii walow kaana qaliilan haba yaraado lianna ijtimaaca aljamaacati cala aacaami sababun lilbarakati fiihi cuntada loo soo kulmo waa barako wa fiihi jawaasu akli dajaaji insiyahu wa waxshiyahu digaaga in la cuni karo midkiisa guryaha joogo iyo midka duurka joogo digaag duureedka wa huwa bilitifaaqi ilaa can bacdi almutacamiqiina calaa sabiili lwarac wuxuu leeyahy waa muttafaq ilaa dad uun aad ugu talax tegay yani waraca ilaa ana bacdahum qaarkood istathnaa aljallaalata qaar baa waxay ka soo reebeen midda saxarada cunto wa hiya maa taakulu alaqdaar wa daahiru saniici abi muusa annahu lam yubaalii bidalika warkaa uma aabayeynin waaljallaalatu cibaaratu can iddaabbati alatii taakulu aljillata wa hiya albacar wadaca bnu xasmin ikhtisaasa aljallaalati bidawaati alarbac waalmacruufu tacmiim ibnu xasmi isaga wuxuu leeyahay jallaalada neefka saxarada cuno ee la diidaayo in la cuno waa wixii afar lugood leh geela iyo lo-da iyo ariga iyo rabaa inuu dhaho digaagga marka laba luguu leeyahay isaga kuma jira laakiin tacmiimkaa xoog badan nebigu ma kala saarsaarin ayb ibnu cumar waxaa laga wariyey annahu kaana yaxbisu dajaajata aljallaalata talaatan digaagga hadduu saxaro cunid iyo waxaas ku arko intuu soo qabto ayuu saddex maalin ayuu xorayay saddex maalin marka waa ka dhammaanaa marka jirkeeda wasaqdaas markaas uu qalanaya ama uu cunaaya wa qaala maalikun walleyt laa ba'sa biakli aljallaalati min addajaaji wagayrihi wa inamaa jaaa annahyu canha litaqadur ashash iyo yaqyaqsi waaye ma ahane xaaraan maahan ama nahyi kuma imaaninshaaficiyada laakiin way idlaaqeen karaahada jallaalada ayb haddii hilibkeeda uu isbedelo waj wujuuhda ka midana idaa akharat min daalika hadday badiso wa akarkooda laakiin karaahatu tansiih inay tahay bay rajaxeen jamaaco shaaficiyada iyo xanaabilada ka midana waxay ku tageen ilaa ana nahya liltaxriim nahyigaas inuu taxriim yahay wa bihi jazama bnu daqiiq ibni daqiiq alciid can ilfuqahaa wa huwa aladii saxaxahu abu isxaaq almarwasiy walqafaal wa imaamu alxaramayn walbagawiy walghazaaliy sidaas iyaguna jasmiyeen oy saxiixiyeen wa fii macna aljallaala marka maxaa la macnaa marka jallaalada maa yatagadaa binnajisi wax najaaso cuno ayaa la mid a kashaati tardacu min kalbatin waxar yar hadday ey nuugto waxartii hadday ey nuugto waxay nuugaysaa waa najaas soomaa macnaha eygi laa najaas haddii marka la ogyahay inay najaas nuugto ee midda saxarada cunaysoo kale lay la mid tahay ayb nahyigeedu marka waa taxriim cinda fuqahadan agtooda wlmuctabaru fi jawaazi akli ljalaalati zawaalu raayixati اnajaasa bacda an tuclafa bishay daahir laakiin iyada waa la xabisaa cabaar baa waxaas laga haynayaa marka laysiiraa waa ka dhammaadeen jirkeeda ayaa la isticmaali karaa qaar saddex maalmood iyo waxbay ka dhigayaan saddex maalmooday xad uga dhigayaan ayb wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed